halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamkao dhan aad nagala socotaan v o a somaly com
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis shan iyo tobanka bisha disembarna waa labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna waxaa idiin daadihinaya saare ciidla nuur iyo aniga oo ah jaamac buula jaamac
qodobada aanu idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo ku dhintay qarax lala eegtay meel u dhow kontaroolka afgooye ee magaalada muqdisho miina bay ahayd dhulka lagu aasay oo cadowga ummadda soomaaliyeed ay rabeen ummadda inay ku halaagaan waxayna ku aaseen geed hoostii oo ah goob lagu nasto oo dadka shacabka ah ee xaafadda degganna ay ku nastaan oo geed weyn oo harqabow leh waxaa ku dhintay ilaa iyo lix askari oo ciidamada ka tirsan waxaan kaloon idiin haynaa taliyo ku-xigeenka ciidamada booliska puntland oo maanta lagu dhaawacay boosaaso
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan hogaamiyeyaasha waddamada ku bahoobay midowda yurub oo maanta magaalada bruseles uu uga furmay shir ay kaga arrinsanayaan arrimo ku saabsan sidii loola tacaali lahaa dhibaatooyinka soo food saaray waddamada yurub dooda gaabnan barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka
lix ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen qarax maanta ka dhacay meel u dhow kontaroolkii hore ee afgooye ee magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa v o e da u sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay kontaroolkii hore ee afgooye ee magaalada muqdisho laga soo galo xalane waxa uu sheegay in ugu yaraan lix iyo toban qof oo kale oo badankoodu ay caruur ahaayeen ay halkaasi iyaguna ku geeriyoodeen dhinaca kalena qofka ismiidaamiyey oo la sheegay in la tuhunsan yahay inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab ayaa gaadhigaasi qarxay oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxa uu la soo beegsaday makhaayadda filij ee magaalada muqdisho halkaasi oo toddoba qof ay ku dhaawacmeen isagiina uu ku geeriyooday afhayeenka maamulka gobolka banaadir waxaa kaloo uu sheegay in ismiidaamiyaha uu isku qarxiyey bar dadka lagu baadho oo ku dhow makhaayaddaasi filij waxaa kaloo uu sheegay in baabuurkaasi uu qarxay kadib markii ciidamada dowladda oo tuhmay ay ku soo ordeen amaba ay soo eryadeen baabuurkaasi wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in baabuurkaasi la doonayay in lagu qarxiyo baabuur kale oo uu saarnaa sarkaal sare oo ka tirsan booliiska madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa arbacadii la kulmay madaxda shirkadaha ugu waaweyn dhinaca teknolojiyada ee dalkan maraykanka oo ay ku jiraan qaar badan oo si aada u cambaareeyey intii ay socdeen ololaha doorashooyinka madaxda shirkadaha teknolojiyada maraykanka ee uu donald trump la kulmay waxaa ka mid ahaa madaxa fulinta shirkadda facebooka sheril sandberg agaasimaha fulinta shirkadda amison jeff besos agaasimaha shirkadda telsla motors elon musag iyo mid ka mid ah aas-aasayaasha shirkadda google larry bage war laga soo saaray xafiiska donald trump ayaa lagu sheegay in trump uu doonayay inuu madaxda shirkadahan la yeesho wadaxaajood ku saabsan sidii loo samayn lahaa hal abuurro cusub oo keeni kara inay abuuraan shaqooyin badan dhammaan maxkamad madaxda shirkadaha ee la kulmay trump midkoodna lama uusan hadlin warbaahinta marka laga reebo madaxa shirkadda amison oo bayaan uu dib ka soo saaray ku sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo miro dhalay basas iyo baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalaansiyada ayaa la sheegay in loo diyaariyey in lagu daadgureeyo dadka shicibka ah ee ku dhibaataysan magaalada xalab ee dalka syriya meelaha gaar ahaan ay mucaaridku ku xoogan yihiin ee magaaladaasi balse ilaa haatan lama oga in ay si dhaba qorshahaasi u hirgalay iyo in kale saraakiisha caafimaadka ee ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegay in ciidamada dowladda taageersani ay rasaas ku fureen ambalansiyo ku sugan meelo ka mida goobaha ay mucaaradku ku xoogan yihiin iyadoo halkaasina la sheegay in ay saddex qof ku dhaawacmeen rabshadaha ka soo cusboonaaday magaaladaasi xalab ayaa keenay in la diyaariyo qorshahan dadka lagaga daadguraynayo maanta oo khamiisana galay maalintiisii labaad iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo inuu jebiyey heshiiskii xabajoojinta ahaa ee ay dhexdhexaadiyayaasha ka ahaayeen wadamada ruushka iyo turkigu geesta kalena ka bixitaanka mucaaradka ee meelo badan oo ka mid a xalab ayaa guulo wax ku oola uga dhigan ciidamada dowladda siiriya bankiga dhexe ee maraykanka ayaa wax yar kor u qaaday qiimaha dulsaarka islamarkaana shaaciyey inay tartiib tartiib u kordhin doonaan wakhtiyada soo socdo saddex meelood meel wax ka yar hal boqolkiiba ayaa la kordhiyey taas oo ah mid aad u yar marka loo fiiriyo taariikhda sida uu bankigan u kordhin jiray dulsaarka dulsaarkan kor loo qaaday ayaa noqonaya kii ugu horreeyey muddo sannada xilliga ay dhaqaalo xumi ka dhacday ayuu bankigu hoos u dhigay dulsaarkiisa isaga oo gaarsiiyey heerka ugu hooseeya ee waxba oo tiro ahaan u noqonaya eber taas oo loogu talagalay in ay dhaqaalaha dalka maraykanka kor u qaada iyada oo suurto gelinaysa inay dadku helaan deyn ay qiimo jaban ku soo celinayaan si ay ugu suurtooda iibsashada guryaha dhismaha warshadaha iyo shaqaalaynta shaqaalaha dhaqaalayahanada maraykanka ayaa sheegay in dhaqaalaha maraykanku uu ka soo kabtay burburkii soo gaaray islamarkaasna uusan u baahnayn caawimaad saa'id ah oo ballaaran xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa sheegay haddii dulsaarka bankiga dhexe uu sidaasi u sii hooseeyo muddo dheer waxa uu gurinayaa awoodda dhaqaale ee dowladda dhexe taasna aysan suurtagal inay suurtagal ka dhigaynin inay dowladda dhexe caawiso haddii dhaqaale xumo hor leh uu dalku soo wajaho sidoo kalena waxa ay abuuri kartaa sicir barar culus oo dhaqaalaha dalka dhaawac aad u weyn gaarsiiya sidaa darteedna waxaa la filayaa in dowladda dhexe ay kordhiso dulsaarka dhowr jeer sanadka soo socda
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington idaacaddeenna galabnimona ah waxaa idiin soo socda warar la xidhiidha qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana kontaroolkii hore ee afgooye oo la sheegay inay lix ka mid a askarta dowladdu ay ku dhinteen sidii aad warkaba ku maqlayseen warkaasi goordhow ayaad maqli doontaan hase ahaatee aynu ku hormarno maamulka hirshabeelle maamul goboleedka hirshabeelle iyo qaar ka mida maamul goboleedyada kale ee soomaaliya ayaa diiday in ay go-aanka guddiga khilaafaadka doorashada soomaaliya ay ku laaleen qaar ka mida kuraasta baarlamaanka soomaaliya ee guddigu sheegay in ay cabashooyin ka yimaadeen warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda jacfar kuukaay xildhibaanada koob iyo tobanka ah ee ay dib u celiyeen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka hirshabeelle waxa uu ku leeyahay laba xubnood oo kale ah maxamed cabdulaahi xasan nuux wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo cabdicasiis saalax carmaan oo isagana ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle waxa uu go-aankaasi ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka si cad ugu diiday afka madaxweyne cali cabdulaahi cosoble isagoo ka hadlayay munaasabad xalay muqdisho ka dhacday oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayey mudanayaasha labada aqal ee hirshabeelle ka yimid ayuu gaashaanka ku dhuftay diidmada labadaasi xubnood ee jowhar lagu soo doortay isagoo intaasi raaciyey in go-aankaasi aanay gaari karaynin cid aan iyaga ahayn annagu dadkii aan soo doorannay waa naqaan cid aan annaga ahayn oo xaq u leh inay dadka durtana ma jirto guddigii doorashooyinka madaxa bannaan heer gobol iyo heer qaran intaba waa ay fadhiyeen waana ay muxuu ahaa ka qayb galeen doorashooyinka halkaa ka dhacay sidaa darteed waxa waaye dadkii soomaaliya lixdankii iyo ka sii hore iyo wakhti walbo ay doorasho dhacaysay dad wax qabaah waa jireen dad kursiga hadduu u suurageli waayo wax sheeganayaa waa jireen cali cabdulaahi cosoble madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu xusay in xubnaha caasimadda maamulkooda lagu soo doortay ay iyagu ku qanacsan yihiin ergooyinkii u soo codeeyeyna ay weli joogaan cid kalena aanay ka dhegaysanaynin in xildhibaannimadooda la diido annagu dadkaan soo saarnayna waa dad degaanka matali kara oo aan ku qanacsannahay ergadii soo dooratayna ay joogto cid aannu ka asmacaynahuna haba yaraatee ma dhici doonto xildhibaan aannu soo doorannay in la yidhaahdo ma jiro
labada xildhibaan ee uu muranku ka taagan yahay waa maxamed cabdulaahi xasan nuux iyo cabdicasiis saalax carmaan ayuu madaxweynuhu shahaadooyinkooda guddoonsiiyey iyagoo qayb ka ah sagaal iyo afartanka xubnood ee labada aqal isugu jira ee jowhar lagu soo doortay cali cabdulaahi cosoble waxa uu soo hadal qaaday xaqa magaalada muqdisho ka maqan ee ugu horeeyo midka aqalka sare waxaanu lama taabtaan ku tilmaamay xuquuqda xamar isagoo xildhibaanada la maamuusayeyna kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan sidii muqdisho ay xaqiida u hanan lahayd waana sababta munaasabadda shahaadasiinta xildhibaanada hirshabeelle ka yimid muqdisho ay uga dhacday halka maamul goboleedyada kale ay magaalooyinkii ay doorashada ku qabsadeen ay mudanayaashoodana ku maamuuseen gobolka banaadir xaqiisu waa maqan yahay waa xaqiiqa waana sababta aan caawa halkan u joogno gobolka banaadir horaan u soconaynaa banaadirna waa ku tumanaynaa xaqiiqda waxa waaye arrintaasoo arrin shaqaynaysa maaha arrinaan aqbali doonna maaha haddaad adinka wakiiladii annaga nagu matalaya labada aqal tihiinna waxaan rabnaa si aan kala har lahayn oo aan kala qaybsan lahayn inaad mar walba had iyo jeer ugu istaagtaan xuquuqda gobolka banaadir annaguna waa idin daba soconnaa waa idin daba fadhinaa codkaad naga rabtaan waad naga helaysaan taageeradaad naga rabtaan waad naga helaysaan laakiin waa in loo istaago waa xaqa gobolka banaadir xaqalka gobolka banaadir oo saddex milyan oo qofood ay ku nooshahay annagu inaan saakay maxuuha ka lugaynaaho ma yeeli doono balse waxa weeye soomaali ayaa waa caasimadii dalka soomaaliya ayaa wax ku wadala soomaali ayaa ka dhexaysa yes laakiin yaa waa soomaalidaas soomaalida ay ka dhexaysa waa soomaalida ogol xaqa gobolka banaadir hirshabeelle waa kii ugu dambeeyey shanta maamul goboleed ee soomaaliya hadda ka jira waxaanu si la mida sida dhigiisa ku guulaystay inuu doorashada xubnaha labada aqal ee isaga ku abtirsada soo gebagabeeyo jacfar kuukay v o a muqdisho
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhinaca kalena waxaa la sheegayaa inay muuqato in dib u dhac uu ku yimid fadhigii ugu horreeyey ee la filayey inay maanta muqdisho uu uga furmo xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya diiwaangelinta xildhibaanadan ayaa muqdisho shalay laga bilaabay warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray saynab abuukar diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si rasmi a u bilaabatay gelinkii dambe ee shalay waxaana goobta ay diiwaangelinta ka socotay ee xarunta villa hargeysa madaxtooyada soo buuxdhaafiyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo isugu jira kuwo ku cusub saaxadda siyaasadda ee qaar horey uga tirsanaa baarlamaankii federaalka xilal kala duwanna kasoo qabtay dowladda qaar ka mid ah xildhibaanada qaatay aqoonsiga iyo shahaadada xildhibaannimo ayaa v o a ugu waramay dareenkooda iyo sharuudihii ay mareen magacayga waa cabdisaan cumar maxamed waa wasiirka amniga haddana ah xildhibaan shacabka dareenkayga haddaan wax yar kaaga sheego runtii waxaan dareemayaa inay howsha si fiican u socoto waxaan dareemayaa in yani sbiidka wax lagu wadaa ay tahay sbiid la rabo in yani wakhtigii doorashada si wakhtigeeda ay ku qabsanto ilaa ay hadda dad ama xildhibaano ku dhow ilaa laba boqoloo qofood ayaa la sawiray shahaadooyin la siiyey kaararkii aqoonsigana la siiyey marka waxaan isleeyahay inta yaroo dhimanna waa la dhammaystiraa dareenkaygana aad buu u safreeyaa maanta xaweye sacdiye carays ciise waxaan ahay xildhibaanadii hore oo haddana ku soo laabtay waxaan qaadanaynaa kaararkii iyo diiwaangelin oo aan u diyaargaroobayno in nala dhaariyo hadduu ilaahay raalli ka dhiga markaan kaararka qaado magacayga waa ilyaas ali xasan waxaan ka tirsanahay baarlamaanka qaybta aqalka sare waxaan ka soo galay south west koonfur galbeed soomaaliya waan qaadanay annaga shahadooyinka marka dee broseeskan maaragtay brosees wuxuu ahaa muddo la sugayay dabcan maxay ahayd annaga inkastoo dad la doortay ahayn haddana dee waxbaa dhinnaa weli maaragtay hadda broseeskii wejigii labaadan u gudubnay oo ah in isdiiwaangelinta iyo qaadashada shahaadooyinka waxaa weli marka inoo harsan dee dhaartii iyo maaragtay iyo shaqooyinkii kaleo noo yaalay in hore loo galo magacaygu waa xildhibaanad maryan maxamed xuseen borosiisku waa borosiiska loogu talagalay qofka in laga buuxiyo foomka in muxuu ahaay muxuu kriteeriyada oo uu asaga yahay in muxuu ahaa la buuxiyo muxuu ahaay sawiraana laga qaaday sawirkii markaa galla kabacdina ay dhiigeynaa noola birinta gareeg hadda ay dhigay gacantaan ku haysanaa wax problema malahan jawiga isagana aad u fiican gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo qudhiisa ka mid ah xildhibaanada dib loo soo doortay xarunta ay howsha ka socotayna kormeeray ayaa v o a u sheegay inay rajeynayaan in shaqada diiwaangelinta ay kusoo dhammaato muddo afar iyo labaatan sac gudahood si loogu gudbo xafladda dhaarinta mahad ilaahay weeyaan maanta waxaa noo bilowday si rasmi ah diiwaangelinta xildhibaanada lasoo doortay ee cusub baarlamaanka tobnaad ka noqonaya xubnihii oo hagi lahaa siyaasadda dalka ayaa maanta diiwaangelintooda ka bilaabatay villa hargeysa goobta guddoonka waxaan aad ugu faraxsanahay in si nidaam leh oo maamul hab maamuleed iyo hab maamusan ay ku socoto howshana waxaa wada waa howlwadeennada baarlamaanka ayaa wada wax dibadda uga yimid ma jiraan aan ka ahayn guddiga oo federaalka oo doorashooyinka ayaa garab jooga intee la egaa la diiwaangeliya marka la eego guud ahaan labada aqal xubnaha ee baarlamaanka soomaaliya maadaama shalay unbay bilaabatay aqalka sare iyo maanta laakiin waa laysku wadaa aqalka sare iyo golaha shacabka labadood waa laysku wadaa waxaan filayaa in martaa sida ugu dhaqsaha badan galab iyo habeenii kulli waan shaqaynana waa kasoo gaarsiinayna markay dhammaato ka bacdi afar iyo labaatan saac gudahood markay dhammaato ka bacdi aa lasoo sheegaya marka la dhaarinayo laakiin waa inay kulligooda horta marka horeyse diiwaan gashtaan oo la hubiyaa inta maragtaa ee saafiga ah guntankana la gaaraa guntankana waa magiciisi, ee, boqol iyo siddeetan iyo afar waa guntanka oo golaha shacabka soddon iyo toddobana waxaa waaye waxaa laga rabaa aqalka sare marka intaa ay samaysanto waa loo yeeri karaa in marata xafladdii furitaanka iyo dhaarinta ayaa la samaynayaa oo markaasuu ee, marka ee, aan ku wareejin doono nidaamka diiwaangelinta ayaa aada u adkaa xildhibaanka loo sameynayo kaarka aqoonsiga oo horey u haystay shahaadada caddaynaysa xildhibaannimadiisa oo ay soo siiyeen guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed xarumihii lagu soo doortay ayaa mid mid loogu yeerayay iyaga oo marayay ugu yaraan afar goobood si loo hubiyo waxaana halkaasi ku sugnaa howlwadeenada baarlamaanku ay weheliyeen xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyadoo xubin kasta oo la diiwaangelinayana loo tixraacayay liiskii ay horey usoo gudbiyeen guddiga doorashooyinka federaalk soomaaliya magaciidu waa xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beene beene waxta marka hore dadka guddiga eh, doorashada federaalka baa hayay dukumiintigii liiskii eh, eh, dowlad goboleedyada dhammaan qof kasta magaciisa baa loo yeerayay iyo dowlad goboleedka ka yimid oo qof kasta eh, si gooni u aadayay idan magacaada markii la hubiyo baad eh, waxay kaa qaadayaan eh, eh, warqad baad saxiixaysaa eh, shahaadadii baa lagu siinayaa sawir baa laga qaadayaa kabacdi waxaa lagu dirayaa eh, qol kale ama xafiis kale xafiiska kale waxaa- waxaa laga buuxinayaa foomkii id kaarkii wixii loogu tiragalay kan markaad foomkii qaadatid kii id kaarkii baad u tegi id kaarkii baa lagu siinayaa markii aad id kaarka qaadata haddana xafiis saddexaad baad tegi waxaa laga qaadaya faraha ee, digital ee, sawirna way ka qaadayaan oo ama indhaha iyo midka ee, fa- ee, farahaba intaba broseskaas afarta mar baa la maraya marka maanta waxaad qaadanaysaan aqoonsigiinni xildhibaannimo ee baarlamaanka soomaaliya si fiican aqoonsigeena baynu qaadanay Ee, waxay dhaheen eh, aqoonsigan waa mid temporary ah Ee, waxaa loogu talagalay in codaynta gudoomiyaha baarlamaanka iyo midka madaxweynaha lagu maro hadhow markii hawshaas naga dhammaatay waa mid permanent la siin doona insha allah inkasta oo mas-uuliyiinta dowladda iyo howlwadeenadaba ay iska xilsaarayaan sidii loo dadejin lahaa howsha diiwaangelinta si loogu gudbo xafladda dhaarinta ayaa misena xildhibaanadii qaar ay weli ku kala maqan yihiin goboladii dalka ee lagu soo doortay taa oo keeni karta culays iyo dib u dhac hor leh saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington galab wanaagsan baanu idin leenahay sidii aanu warkaba ku sheegnay ugu yaraan lix ka mida askarta dowladda ayaa la sheegay in maanta ay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay meel u dhow bar kantarool oo ku taala kantaroolkii hore ee afgooye ee magaalada muqdisho warbixintaasi oo faahfaahsanna waxaa magaalada muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga saynab abuukar maxamed ugu yaraan toddoba askari oo ka mid ah ciidamada dowladda ayaa ku dhintay qarax miino oo duhurnimadii maanta ka dhacay agagaarka ex control afgooya ee magaalada muqdisho sida uu v o a u xaqiijiyay afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxaa qaraxa ku dhaawacmay saddex iyo toban ruux oo shacab ah caruurna ay ka mid yihiin kuwaas oo ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay afhayeenka gobolka ayaa sheegay in qaraxa lagu aasay bar kontarool oo ay fadhiyeen ciidamada dowladda oo halkaasi ku sugnaa qarax ma ahayn adeer miine bay ahayd dhulka lagu aasay oo cadowga ummadda soomaaliyeed ay rabeen ummadda inay ku halaagaan waxayna ku aaseen geed hoostii oo ah goob lagu nasto oo dadka shacabka ah ee xaafadda degan ay ku nastaan oo geed weyn oo harqabow leh waxaa ku dhintay ilaa iyo lix askari oo ciidamada ka tirsan dhaawac ilaa saddex iyo toban qofoodana dhaawac baa gaaray oo haween iyo carruur u badan marka intii dhimata adeerlaha u naxariisto inta dhaawac allaha bogsiiyo qaraxa ka dhacay duhurnimadii maanta ex control afgooye ayaa kusoo aadaya xili maanta gelinkii hore qarax ismiidaamin oo ka dhacay guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho gaariga qaraxa geysta ayaa la sheegay inuu rogmaday kahor inta uusan ku qarxin qaybta laamiga xigta derbiga maqaayada the village ee ku taala guriga hooyooyinka waxaana uu saameeyay qaybo kamid ah maqaayada oo burbur xoogan uu soo gaaray dabna uu ka kacay goobjoogayaal ayaa v o w u sheegay in gaariga uu isku dayay in uu si xowli ah ku maro wadada laamiga oo ay ku go-an yihiin dhagaxaan waaweyn oo loo yaqaana askari jiifa si aysan baabuurta xawaaraha dhaareeya ugu gudbin halkaasoo ay ciidamo ka tirsan dowladuna ay ku sugnaayeen qaraxa ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyay wadihii gaariga qarxay halka ay ku dhaawacmeen ilaa toddoba ruux oo isugu jira askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo dad rayda bismillaah waxaan waxaa la yidhahaa magacayga sahro waxaan saarnaa guriga kor dabaqiisaan saarnaay ilaahay amarkaa qaybta hooyooyinkaan saarnaa guriga dabaqa korkiisa waxaan arkay ciidan ordaayo baabuurkan qarax waaye wax laga cararo markaasay kole ordaayeen waraxaas ma jiraan naga dhaafaandhaa beentood waaye gabaraa ila joogtay gabadhii aa muraayadii saas tidhi saas tii muraayadu fiirinaysa anna aan derbiga saas u tagna muraayadii igu soo obatay jag gow wax yiri leeba aragnaba ilaahay amarkiisa alxamdulilah hadda waa nabad qabnaa saas laguma baabi'in hadda naftirkeeda dadku waa nabad qabaan alxamdulilah firir yar oo waxaa i gaar muraayad ay igu soo yacd muraayadii saas i yeeshaan waxay iga gashay gacanta alxamdulilah waa nabad qabaa laakiin sidii loo fulinaya maba ahayn baabuurka wax yar hirideenu soo istaagay wuu naga dhaqaaqay hiridaasu afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo qaraxa kadib goobta yimid ayaa v o w ugu waramay khasaaraha qaraxa iyo inta uu leegyahay
qaraxan wuxuu ka dhacay goobta hadda aad taagan tahay tiyaatarka iyo inta u dhexaysa fiyooraha amba maqaayadii the village la yidhaahdo daarta hooyooyinka agteeda ah waa qaraxaan ujeeddo lahayn oon meelay u socdaan aysan garanaynin oo keliya iska qarxaya ee hadafkoodu yaa inay dhintaan ninkii ismidaamiyaha ahaa ee muqaribka naftihalligaha ahaa ayaa goobta ku dhintay keliya laba qofood oo kaleo na dhaawac fudud baa gaadhay oo mid askari yahay iyo wiil weriyaa iyona dhaawac yar oo fudud baa gaadhay oo firir ka gala lugaha inta dhaawaca allaha bogsiiyo zaynab inta dhimatayna allaha u naxariisto maba jiran wax dhintay oon cadowgaas askariga cadowgaas shabaabka aan ahayn hadafkoodu inay wax isdilaan weeyaan markay ciidanku eryadeen oy ciidankoo daba jooga arkay buu taramaaray marka uu tartarana tabeellahaad u jeedo ku dhuftay gaariga wuuna qarxay gaarigu waa aaliyan nuuca yararka ah ee raaxada ee aalianta layidhahda waaye naftii qarribihii ayaa ku dhintay waa ka goobta hilbihiisa yaalla dadka qaraxa ku dhaawacmay waxaa ka mid ah wariye cabduqaadir sheekh muxudiin oo ka mid ah wariyaasha reediyo kulmiye maqaayada the village oo inta badan ay ku kulmaan wariyaasha ka howlgala warbaahinta muqdisho iyo dad rayid ah ayaa marka uu qaraxu ka dhacaya maanta ahayd meel saxmad badan oo dadku ay ku shaahayeen waxaana xilligaasi dadka ku sugnaa ka mid ah burhaan diini faarax oo ka mid ah wariyaasha idaacadda kulmiye oo iiga waramay wixii uu arkay oo dadka meesha fadhiyaan ka mid ahaa anigo iyo aniga koox kale wariyaal radio kulmiya iyo warbaahin kale ka shaqeeya shaaha ii shubnaa la ii soo dhigay waxaa hal mar maqnay sida baabuur bareeg qabanaya oo kale oo jiitamaya caadiyan saa ku taqaanid maqaayadan hooyooyinka iyo islaamiga hormara waxaa laga sameeyey askari jiifa iyo dhagaxaan ayaa la dhigay marka baabuurta caadiyan markay marayaan ee, mararka qaar haddii xuuli ku socdo bariga u qabtaa marka jawi caadi oo noocaas ayuu nala ahaa laakiin waxaa xigay hal mar baabuur ka duwan xoog farin u qabanaya oo inuu shil galay oo kale ah ayaa la maqlay waa iska taqaanaa xaaladda waddanka qof walba dhegta u taagan intaas marka la maqlay dadkii maqaayada jooga waa la kala orday waa la kala cararay orodkii hore dadkii ugu horreeyey maqaayadda ka baxay ayaanu ka mid ahaa tahay askartii bannaanka joogtay guriga waardiinaysa waxay sheegeen in gaariga ninka waday gaariga ninka waday taleefon uu ku hadlayey uu ahaa qof naxsan Een, taqriiban adida qadar toddoba daqiiq ilaa siddeed daqiiqa kadib markuu arrintaas dhacday ayuu qaraxu dhacay wuu ka dhacay derbiga maqaayadda hooyooyinka ama the village loo yaqaano ee guri hooyoyin ku taala ee laamiga saaran magaal mukarama ee ka soo horjeeda fiyooraha marka derbigii iyo maqaayaddii iyo de- sa- dabcan dadku waxaan isdhihi karaa sawirada way arki karaan ay way burburtay iyadoo dhan Een, caadi ahaan marka anigu dadkan arkay waxaa ka mid ahaa markii aan kor fuulay hal askari laakiin de dadka dhibaatada ka soo gaartay shaqaalaha kulmiya qaar ka mid a ayaaba ka mid a laba qof oo shaqaalaha ka mid a ayaa dhaawacyo fudud soo gaareen marka sida wax u dhaceen sidaas ayay ahayd sina maqaayadda ayaa marar badan oo hore sidaan oo kale loo bartilmaameysaday waxaana ku dhintay dad rayid ah oo wariyaal ay ka mid ahaayeen si kastoo ay tahay labadan qarax ee maanta ka kala dhacay ex control afgooye ee gudaha magaalada muqdisho ee sababay dhimashada iyo dhaawaca ayaa kusoo beegmaya xili ammaanka magaalada muqdisho si weyn loo xoojiyey islamarkaana ay muqdisho ka socoto diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya oo lagu wado in saacadaha soo socda lagu dhaariyo magaalada muqdisho iyadoo weliba howlaha doorashooyinkana ay muqdisho ka socdaan saynab abukar maxamed v o a muqdisho
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenii galabnimo ayaanad dhegaysanaysaan
jaamac saxadiid cabdi taliyaha ku-xigeenka saddexaad ee ciidamada booliska puntland maanta ayaa dablay hubaysanay ay ku dhaawacday isaga oo dhaawac halisa ay ge- u geysteen gudaha magaalada boosaaso iyadoo dablaydaasi ay baxsadeen dhaawiciisana lagu daaweynayo isbitaalka magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa wararkan inooga soo dirtay magaalada boosaaso subaxnimadii hore ee saakay ayaa dablay ku hubaysan bastoolado waxa ay rasaas dhinaca bidix kaga fureen taliya ku-xigeenka saddexaad ee ciidanka booliska puntland gaashaanla sare jaamac saxardiid xilli uu ku shaahaynayey afaafka hore ee hoteelka madiina oo uu ka deganaa magaalada boosaaso taliyaha ciidanka booliska puntland jenaraal cabdulqaadir shire faarax ereg oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada garowe ayaa v o a uga waramay sida uu u dhacay weerarka taliyaha iyo xaaladiisa caafimaad saakay ee, subaxii hore aroortii xilligii shaqada la gelayay ayaa ee, koox hubaysan oo ay ku toogteen taliyaxyeenkii saddexaad ee ciidanka booliiska jaamac saxardiid hoteelka u deganaa eryadiisa sarkaalku waa fiican yahay caafimaadku isu waradaya waa la qalay waa lagu guuray shaqaliinkiisii xaaladiisu waa stable ilaa hadda cid wax gaareen ma jirto kale keligiisaa dhaawac u gaaray Een, ilaana waqtigaas lama socon taliyaha ciidanka booliska puntland jenaraal cabdulqaadir faarax ereg ayaa v o a u xaqiijiyey in la garanayo dadkii falkaa geystay booliiskuna ay baadigoob ugu jiraan sharcigana la horkeeni doono Ee, gacan ku dhigilayaashiina waa aqoonsanay insha allahu sida ugu dhaqsa badan oo usoo qabanaynaa Een, intaa wax ka absiisan oo aan idiin sheegi karaa ma jiro idinka oraaliya goobjooge ku sugnaa halka uu weerarku ka dhacay oo sababa ammaan dartood u qariyey magaciisa ayaa v o a uga waramay waxa uu arkayey walaal meesha anagu fadhinay eh, hodeel hortiis waxaa la yidhahdaa hotel madiina almunawara ayaa la yidhahdaa oo shaahi cabayna ayaan dhawaqii rasaasta maqalnay dhawaqii haddaan maqalnay oo sida u jallaacay waxaan indhahay ku dhaceen nin dhalinyaro ah oo bastoora labada gacmood ku haysto oo taliyaha la dhacaya Eh, dabadan dadkii wax eh, daata iyo wax yaaca ayay noqdeen anagu meesha waa ku dhacnay isla markiiba ninkii waa noqday ninka un baa dhibaatadaasi soo gaartay wax ka- dadka kaloo meesha fadhiyay wax dhib ah eh, ma soo gaarin Eh, wax ciidan oo meesha markaa ka agdhawaana ma jirin ninkii wuu baxsaday taliyihii wuu dhacay markaa markii lagu soo noqday dadkii cararay meesha isugu soo noqdeen taliyihii waa la qaaday gaari meesha yaalay baa la saaray waxaa loola cararay isbitaalka ayaa loo cararay isaga oo eh, nool oo dhaawac ah inkastoo maamulka puntland uusan weli shaacin cidda ka dambaysay weerarka taliyaha ayaa haddana warbaahinta ku hadasha afka xarakada al-shabaab waxa ay sheegeen in weerarkaas ay geysteen rag ka tirsan ururka al-shabaab faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso v o a
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga oo idinkaga imaneysa magaalada washington waana galabnimo khamiisa shan iyo tobanka bisha labiyo tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadiinaya jaamac buulo jaamac iyo anigu waa sahre ciidla nuur qodobada ay noo soo socda ee qaybaha idaacadda ka harsan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba midowda yurub oo magaalada brussels shir uu uga socdo intaasi oo dhan ka hor waxaad dhegaysan doontaan qodobadii warka oo kooban lix ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku geeriyooday qarax maanta ka dhacay meel u dhow kontaroolkii hore ee afgooye ee magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa v o weda u sheegay in qaraxaasi ka dhacay kontaroolkii hore ee afgooye ee laga soo galo magaalada caasimadda ah ee muqdisho xalane waxa uu sheegay in ugu yaraan lix iyo toban qof oo kale oo badankoodu ay caruur ahaayeen iyaguna qaraxaasi ay ku dhinteen dhinaca kalena qofkaysa soo miidaamiyey ayaa la tuhunsan yahay inuu ka tirsanaa al-shabaab oo uu watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa islamarkaana lagu qarxiyey ama uu ku qarxay meel u dhow makhaayadda village ee magaalada muqdisho madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa arbacadii la kulmay madaxda shirkadaha ugu waaweyn dhinaca tiknolojiyadda ee dalkan maraykanka oo ay ku jiraan qaar badan oo si aada u cambaareeyey intii ay socdeen ololaha doorashooyinka madaxda shirkadaha tiknolojiyadda maraykanka ee uu donald trump la kulmay waxaa ka mid ahaa madaxa fulinta shirkadda facebooka sheral sandberg agaasimaha fulinta shirkadda amison jeff besos agaasimaha shirkadda tesla motores ellen musik iyo mid ka mid ah aasaasayaasha shirkadda google lebridge
magaalada xalab ee dalka siiriyana waxaa lagu soo waramayaa in basas iyo baabuurka gargaarka degdega ah ee ambalaansiyada ah lagu diyaariyey si halkaasi dadka loogu daadgureeyo iyadoo ay dhibaato xoogani ka jirto meelaha la sheegay in mucaaradku ay weli gacanta kusii hayaan ee magaaladaasi xalab balse ilaa haata waxaan la hubin in si rasmiya amaba sidii loogu talagalay adeegyadaasi ay u howlgelayaan saraakiisha caafimaadka iyo ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshaduna waxay sheegeen in ciidamada dowladdu ay rasaas ku fureen ambalaansiyadaasi oo ku sugnaa meel u dhow goobaha ay mucaaradku ku xoogan yihiin halkaasina ay saddex qof ku dhaawacmeen
halka aad warkaas iyo qodobadii ka horreeyeyba aad ka maqlayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna yurub hogaamiyayaasha midowda yurub ayaa khamiistii maanta ku kulmay magaalada brussels shir madaxeedkan ayaa waxaa hareeyey muran ku saabsan sidii loola tacaali lahaa dhibaatooyinka yurub haysta gaar ahaan ka bixitaankii ay britain isbahaysiga midowda yurub ay ka baxday waxaa warbixintan inoo haya maxamed cabdi sandheere mahadsanid jaamac maalin kadib wadahadal ku saabsanaa soo galootiga turkiga ruushka difaaca gobolka doorashadii donald trump kadib iyo dhaqaalaha dalalka isticmaala lacagta eurozonka ayaa hogaamiyaashan midowda yurub ay sagootin doonaan ra-iisul wasaaraha britain theresa may kadibna ay heshiis ka gaadhi doonaan sidii si kama dambaysa britain ururkaasi looga saari lahaa diblomaasiin iyo saraakiil ka shaqaynaya diyaarinta shirka golaha yurub oo saddexdii biloodba mar dhaca ayaa sheegay in gobol in qodobka kabixidda midowga in qodobka bixidda britain ee midowda yurub uu yahay ka ugu fudud toddobiyo labaatanka del ay meel marin doonaan sarkaal saroon magaciisa la shaacin ayaa yidhi waxaan ku dul soconnaa dhul miino ay ka buuxdo ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa soo dhoweysay in madaxda yurub ay ka bixidda britain caawa ka doodayaan I welcome the fact that the other leaders will be meeting to discuss Brexit tonight uh, as we are going to invoke.
waxaan soo dhoweynayaa in hogaamiyaal kale ay caawa ka doodayaan bixidda britain annaga oo howlgelinayna qodobka kontonaad waxaan bisha march ee sannadka dambe bilaabi doonaa wadahadallada waxaana habboon in hogaamiyaasha kale ay wadahadalladan isugu diyaariyaan sidaan annaguba isugu diyaarinayno annagu waan ka baxaynaa midowda yurub waxaan doonaynaa inay taasi noqoto sida ugu sahlan uguna nidaamsan ma aha dantayada oo keliya ee sidoo kale waa danta yurub ayay tidhi siddeed iyo labaatanka hogaamiye ayaa eegaya meesha ay ka taagan yihiin la tacaalidda xasaradaha keenay markii sanad kadib ay dad hal milyan kor u dhaafaya yurub gaadheen dadkaasi ayaa u badan qaxooti suuriya ka yimid dadkan ayaa soo maray turkiga kadibna duni ku galay dalka griiga waddada la xiray ayaa weli waxaa ka jira dood ku saabsan sidii markii horeba arrintaasi loo gaadhay waxaa la adkeeyey xuduudaha yurub dhexdeeda griiga ayaa laga go'doomiyey dalalka bolkanska iyadoo turkiga oo suuriya deris la-aana la siiyey waxyaabo lagu sasabanayo si uu u joojiyo dadka soo gudbaya hogaamiyaasha kulmaya ayaa sii xoojin doona ballantii ay la galeen madaxweynaha turkiga rajab tayeb erdogan iyagoo weliba ka cadhaysan gacanta uu dadka mucaaradka kala hortegayo kadib iskudaygii afgembi lix bilood ka hor hase yeeshee dowladda austria ayaa la tacaalaysa xisbiyo hase yeeshee dowladda austria oo la tacaalaysa xisbiyo mucaarada oo soo galowtiga ka soo horjeeda ayaa iyadu horjoogsatay qodob weyn oo qoraya in turkiga uu maalinun midooda yurub ku biiro midooda yurub ayaa ka shaqaynaya sidii loo horjoogsan lahaa dadka ka imanaya afrika ee talyaaniga gaadhaya dowladahan ayaa culays saaraya xukuumadaha ka jira meelaha socodka laga soo bilaabayo iyagoo miisaaniyad siinaya islamarkaana isu diyaarinaya inay dib u celiyaan muhaajiriinta sharci darrada ah aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayey shirka maanta oo khamiisa uga furmay magaalada bruseles hogaamiyayaasha midooda yurub
haatana waa xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kasoo diyaariyey axmed xasan colaad
xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa qaabka ay hadda wax u socdaan iyo doorashooyinka sidii loogu talagalay in ay ku soo idlaato siddeed iyo labaatanka bishan oo ugu dambayn ah in madaxweynaha soomaaliya la doorto haddaba hadda sida ay wax u socdaan suurtagal ma tahay in ay wax u dhacaan sidii loogu talagalay xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya raage xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo cabdiraxmaan qaasim maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee geeska africa waxaana su-aasha hore aan siiyey raage xasan cali raage waxaa la sameeyey jadwal loogu talagalay qaabka ay doorashooyinku iyo maaragtay xubnaha baarlamanka iyo doorashooyinka sida ay ku soconayaan marka suurtagal ma tahay in siddeed iyo labaatanka ay doorashooyinkan ay soo afjaraan oo ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya xilligaasi uu soo baxo bismi illaahi raxmaan raxiim su-aasha aada weydiisay anigu aada baan ugu kalsoonahay in sideed iyo labaatanka bisha inay dhacayso doorashada waa suurtagal in lagu daro laakiin sidii circulationkii ama sidii lasoo maray hadba meel bay joogtay way ahayd in sagaalka bishii bishii sagaalaad tobankeedii doorashada dalku ay dhacdo waxba intaa lagu dareeyey waana fursad lagama maarmaan bay ahayd in maaragtay waqtiga lagu daro marka maanta way soo dhammaatay labadii boqol iyo toddobaatan iyo shanta xildhibaan aqalkii sare sida aada ogtaha koo iyo toban baa ka dhiman oo xamar kulli diyaar ku ah kolka waxaan ka rajaynaynaa in sideed iyo labaatanka bisha ay doorashada dalku dhacdo hadda rajada awalba rajaanu qabnay rajadii laakiin hadda intii ugu dambeysay oo dowladnimo la yegleelo laba kun iyo lix iyo tobanka
marka waxaa leedahay sidaasaan aaminsana waxaan isdhahay waxaan isdhihi karaa sideed iyo labaatanka bisha wax cududaar ah oo loo heli karo ma jidho waa kama dambaysaa leedahay marka waana suurtagal in wakti lagu daro waa iska imaan ka dhaca hadda aanaan ogeyn oo cilmi qeyba laakiin cilmi daahirka waa aragnaa in sideed iyo labaatanka ay u arkaa sidaasaa wax u socdaan waayahay cabdiraxmaan aan siinaya cabdiraxmaan ha sideed iyo labaatanka inay doorashada ii dhacdo suurtagal ma aha arrintaas waxaan ku caddeynayaa mar hadduu qorshaha uu ka halaabo qorshihii hore ee baarlamaanka iyo borseesyadii la qabanayay haddii wax un ka halaabaan waxaa la rabaa in waqti la siiyo si conflictiga waddanka uu dhammaado leanna waddankan waa conflict badan yahay wuxuu badan yahay borse wuxuu u baahan yahay borseesyo tiro badan maa si loo xadgudbin bulshada bulshooyinka soo doortay xildhibaanada waxaan hadda halkaan caddeyn oo ah ee gudyada isoo saareen ilaa dhowr qalab oo dhacay ee loo madax loo arrintaasna madaxa dusha laga saarayo guddiga doorashada qaab nadaameedka ogaasiya la bedela magacyadooda ogaaskaas baarlamaanka ka dhashay sax ma noqonaya bulsho ahaan bulshadii kontonikooda wakiilka ka ahayd bulshadii kale haddii maqasho oo mujtamaci weynihii qaranka soomaaliyeed haddii maqlaan oo mucaarad iyo muxaafid isku jiro oo isku jiro islaamiyiin iyo dad oo oo careysan qadiyaad soomaali oo careysan ay ku jiraan arrimahaas oo dhan daawo uma aha in ay sii socdaan waa in serviceka qaar la joojiyaa muhiim ma ah madaxweyne inaa helno waxaa noo muhiimsan xal inaa helno
marka maxaa xildhibaanadii inta badan waa la soo xulay muqdishoay ku soo aruurayaan guddoonkii baarlamanka ayay dooran doonaan kabacdina madaxweynaha ayay maaragtay ku xejin doonaan marka adiga maxaa kuu muuqdo rajaxmada kuu muuqato maxay tahay waxaa ii muuqata xildhibaano hadda kiiskooda aan haynaa jirto leanna dadka wax baara waxay ogyihiin arrimaha soomaaliya sidai u socdaan daraf dhinacna ma taageersanin badanaa annaga waxaan taageersannahay dhadhaxaadnimo waxaa hadda noo muuqdo masalan aniga oo oo calimabaare ah xildhibaankeydii wuu gudbay kuwa lagu dhega ma aha guduhu u gudbay wuxuu rabaa inuu ka qayb galo madasha hoolaha qarankana inuu ka qayb galo rabaa kontonkoodeydan waa diiday ogaaskeedin waa la kansalay ma waxaa jira ugu yaraan ilaa toban iyo kow oo oo koonfur galbeed ah hirshabeel oo toban ah galmudug oo lix ah puntland oo toban toban ah intaas oo idil oo cilado ah oo guddiga doorashada ay soo saareen guddiga doorashada halay soo saareen labalaabkeeda kis walba inta labalaabkeeda lagu daro lean labalaabkeeda laga reebay marka qaladaadkii dhacaya la dibaa loo saxaya dib in loo saxo oo oo oo lean haddaan la sixin waa lagu qasbaya leanna dadka keliya oo maamulka haayo jagada ma hayna bulshadana qayba ka heesa annaga bulshada ka midnaanay xarun maa cilmi baaris waxay kamid yihiin wadanka wax hagaayo mucaarad iyo muxaafid waan hagaynaa waxaan rabnaa marka qadaayadkan meesha shan oo laga soo saaray koonfur galbeed markay ka tagto toban kow ay tagto meesha hirshabeelle laga soo saaray labo ay toban tagtay galmudug meesha laga soo saaray lix tagtay barcentage waxay kumaanaysaa boqolkii siddeetan xildhibaanada inay qalad tahay boqolkii labaatan aan dhehe boqol siddeetan ay saxi tahay
waxyar waxaan kuu sheegayaa hadda maanta dhibeydku ma taagna isim iyo tabasho maamul goboleed iyo haddaa la koranayaa qabiil isku xadgudbay guddi doorashaynu leenahay guddi khilaaf baynu leenahay guddigii khilaafka koob iyo toban qof buu buu mataqaanaa reebay sida hadda cad dooduna waxay ku fiican tahay inaan laga bixin mainboyntiga waxa weeye laba boqol iyo toddobaatan shan laga jaray koob iyo toban laba boqol iyo lixdan iyo afar xildhibaan shalay hadday ahaayeen maamul goboleed hadday ahaayeen puntland ama jubbaland ama koonfur galbeed ama hiirland ama galmudug maanta waxa weeye xildhibaano qaran oo sideed iyo tobanka goboloo dalka u siman ma aha maamul goboleed laba boqol iyo lixdan iyo afar xildhibaan oo sakuura ah baa maantay muqdisho la filayay in lagu dhaariyo way dhici kartaa sida maanta ay u dib dhacday dhaartooda inay laakiin hadda khilaafkii gobolada iyo waxyaabahaas iyo labadaa boqol iyo afartan nadiifka ah baa maanta jooga ditoorka waxaa fiican marka uu sheegayo waxa ay doorashada ku baaqan kadho ugaas maqan iyo isim maqan iyo duub maqan iyo kuma baaqanayso laba boqol iyo lixdan iyo afar xildhibaan oo qaranka soomaaliya baa jooga guddiga dastuurkana shaqadoodu waxay ku eg tahay markay kala fadhi fadhiistaan iyaga xasaanada iyo maamulka doorashada iyo sida madaxweynaha loo doro iyagaa laga dhowraya labadaa boqol iyo lixdan iyo afartaas xildhibaan waxaan ka rajaynaynaa qof fiican oo hogaanka dalka qabta baan ka rajaynayna anu waan ka raja fiicnaa ditoorka hadday shalay ahaayeen family maanta xildhibaan qaran weeye hadday shalay group ahaayeen maanta xildhibaan qaran weeye waxa kale ah oo aanu ka dardaarmaynaa waxaa dhacay ama waxa la kala tabanayo xildhibaanadii dalka ka saari lahaa kuwa hadda meesha jooga inay noo noqdaan baan rajaynaynaa shalay haddii lagu soo saaro maanta adaan cidna baa afartan sano wakiiluta ditoorka waxaan kaga duwanahay waxa weeye ugaas iyo xildhibaanka iyaga iyo waxaas waa ongolofaato waa dhimata taas labada boqol iyo lixdan iyo afarka waxaan ka dhursugaynaa in doorashadu sideed iyo labaatanka december ay dhacdo laakiin waa kasoo waa imaan kardhaa waqti uun lagu daro ditoorku marka xoogaha halkaas ha soxo cabdiraxmaan
arrimahaasaa loo xil saaray marka aniga doodeeda waxay ku quduntaa kama baxsano dooda aan hadda aan ku jiro waxay ku quduntaa war hadda hal xaliyo meesha guddiga oo doorashada ay soo saareen boqolkii shan ay soo saareen boqolkii toban waaye meeshay boqolkii labaatan iyaga wax ka hadlayaan boqolkii afartan baa ka dhiman si sax ay documentiga u laabtaan weliba waxaan ka hadlaya wax mass mediaha cabashada mass mediaha ka timid oo baarlamaanka ilaa hadda lagu dhegaya ilaa hadda waxay circulation ku sameynaysaa united nationska ilaa internationalka ay gudaha usii gasho wadanka ceebtiisa inay baxdo populationka hadda aan sheegay haddii kacsan yihiin wax ay u tarayso baarlamaan wax dowlad ay u tarayso ama system la sameeyey ama xafiis la sameeyey wax ay taras male bableeshinka waxaan ka hadli annaga cilmi baarisan ay ku qotanto waxaa waaye war bableeshinkii aa wax u dirsatay waa kusoo diidaynaya xildhibaankan intee u wadaa warkeed halaasu ku kooban yahay madaxweynahan muxuu noqonayaa
cilmi baaristaas waa cilmi baaris horta loo noqonayo doctor kale waxaan kaga duwana horta guddiga khilaafaadku ma shaqeynayo haddii gudoomiya baarlamaanku hadduu fadhiisto iyagaa gudiyadooda Ay, ayagaa hawsha la wareegaya.
sameysanaiyagaa shaqada la wareegayo oo doctorka taas waa ka dhacsan yahay anaa u sheegaya tan labaad anagu dowlad qaran ah oo madax bannaan baana haddaan ku meel gaar shalay ahayn maanta dowlad rasmi ah baana go-aanka iyaga annagaa iskale united nation iyo qaramo midoobay iyo igad iyo qofkii micnaha aamina inuu ay qoladaa us- u talinayso waa qof khaldan maanta guddigaa doorashada waa annaga mas-uulna wadankuna dowlad buu leeyahay dowlad kalena waa dhowraynaa inay bedesho oo taasna se anigu a- a- fikirka meesha dhibeedka dooda aan ku bilownay sideed iyo labaatanka bisha waxaan ka dhursugaya oo ka rajo qabaa in dowlad eh, waafi ah oo nadiif oo khayr qabta ilaahay inuu noo dhaliyo kuna ducaynaya in ilaahay dowlad fiican oo wanaagsan oo ilaahay dalka hogaanka noogu dhiibo maanta Een, tan ditoorkuna waxaan tabasha iyo khilaaf iyo waktigaas guddigan doorashada muuf maanta hadday fadhiisan lahaayeen maanta hawada ka bixi lahaayeen iyagaa waxay samaysanayaan qofka ugu daaweyn deeto markaa ka bacdayna iyagaa guddiyadooda doorasho samaysanaya wadankana wakiilada shacabka baa mas-uulka noqonaya ka noqon mayo hebel eh, gudoomi- guddiyadan hadda la sheegaya ma noqonayaan taasna saasaan ditoorka ugu sheegayaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid laysku waafaqsan yahay oo soomaali oo dhan u cuntunta inuu ilaahay noo keeno haye doctor een, kelimadii ugu dambayso ood maaragtay arrintan een, kaga hadlaysa aniga xoog annaga xoog waxaa saarnaa raggeena cilmi baarista sidee wax nadiif lagu helaa ilaah xaggiisa wax laga helaa laakiin wax nadiifta lagu helaa oo oo ikhlaas ku jiro oo nadiif ah arrimahan hadda socdo soomaaliya dan uma aha danna uma noqon karto shaksi xataa hadda waxaa noo muuqdo wadanka wuxuu ka kooban yahay darafyo islaamiyiin rag oo muxuu ahaay islaamiyiin aan ahayn rag muxuu ahaay oo oo oo diaasbar ah guruubadaas dhan xataa kama muuqdo daraf gooni noqday hadda waxaa ka maqan islaamiyiinta xataa darafkii oo dowladda taageersanaa islaamiyiinta islaamiyiinta kale oo kasoo horjeeda meel noo dhig laakiin darafka kale islaamiyiinta xataa taageersanay hal xildhibaan waxaa maqlay kismaayo in laga soo tuuray xildhibaanimadiis banaanka loo soo tuuray oo waxaa la ogyahay kontinkoodis nadiif u doorteen marka adraafta oo kacsan wadanka dhan oo bableeshinka oo la kicinaayo dadka wada waa inay joojiyaan kow horta wadankan leanna uu dagaalo badan iyo buuq badan ma geli karo waxaan ognahay bableeshinka ugu badan bulshada xildhibaanimada inay ka maqan yihiin boqolkiiba laba boqolkii saddex ay kuleeyihin dadka bulshada oo deegaanka u badan oo soomaaliya waa waa aragtay haye waaya waaya aad aa mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen raage xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo cabdiraxmaan qaasim maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee geeska afrika labaduba waxay igala qaybgaleen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana kusoo dhowaada barnaamijka xiisaha lahaa ee dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandurey
ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka weydii dhakhtarka waxaana igu martiya toddobaadkan dr maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga kana howlgala magaalada muqdisho dr maxamuud saahid ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa cuntada sokorta ama macaanka isu beddesha kadib markay jirka gasho waxaa loo yaqaanaa carbohydrates waxaa la yidhahdaa baastada bariiska canjeerada soorta rootiga muufada waxaasoo dhan waxay isu bedelayaan hadhow wax sokoray isu bedelayaan marka sokortaas annaga waxaan u isticmaalnaa inay aanan jirkeenna u helo energy ama daaqo inuu helo jirka uu ku shaqeeyo waxaanan ku soconno waa daaqo waay marka daaqadaas ama enerjigaas aan ku soconayno waxaan ka helnaa sokorta aan burburinaynaan ka helnaa marka sokortii markaan cunno ama wax hadhow sokor u bedelmi doono sida bariiska iyo baastada iyo canjeerada iyo waxaa markaan cunno waxaa la rabaa marka in maadadaas jir ka soo baxaysa oo hadhow gelinaysa unugyada yaryaroo saliska loo yaqaano jirka uu leeyahay meeshaasa waxaa ka soo baxaya marka enerjigii ama daaqadii aan u baahnayn aan ku shaqaysan lahayn marka ruuxaan insuliinka aan haysanin oo uuna soo bixinaynin jirka insuliin ama uusan ku filnayn oo waa nooci labaadee labadaba waxaa imaanaysa in jirkii ay geli weydo sokortii markaa sokortii inay ku badato dhiigga xididkay dhex joogtaa ma geli karto unugii lama gubaayo lagama faa'iidaysanaayo dhaaqa lama soo saaraayo sokortiibaa marka waxay ku badanaysaa xididka dhexdiisa haatana doctor saahid ayaa wuxuu sharaxayaa qaar ka mid a dhibaatooyinka macaanku uu geysan karo sokorta waa cudur jirkoo dhan dhib u geysanaya markay badato complication aa lagu yidhahda af ingiriiska waxa dhiba uu keensado cudurka sokorta waxaa waaye in ay sokorta badan tahay u sababa sokorta haddii la xakameeyo dhibkiisa wuu daahayaa ama kuguma dhacayo wax dhiba uu kuu geysan kara ma jiro dhib ku geysan kara marka maxay tahay waayo su-aasha sokorta badatay xididada yaryar iyo xididada waaweyn ayay xiraysaa hadday xididadii ay xirmaan organiska jirka oo wadnahii keliyihii maxaa yidhaha maskaxdii indhihii maxaa yidhaha xididada yaryaroo jirka nerviskaagii waxaasoo dhan waxaa waraabiya xidido markii xididka uu xirmo waraabiskiyaa ka baaba'ahaya xididka wuxuu wadaa oxygenkan aan ku neefsanno wuxuu wadaa wax alla wixii raashinoo adiga aada cunaysay suu raashin u siiyo wadnihii maskaxdii meel walba marka markii xididkii uu xirmo sablaya lagu yihahda af ingiliishka micnaha waraabkii la waraabinahayey organka ama maxaa la yihahdaa wadnihii ama mataqaanaa maskaxdii meelaha ugu waaweyn waaye ayaa yaraanaya markuu yaraado marka waxaa imaanahaya meeshii ka faa'iidaysan lahayd ayaa dhimanaysa ama xanuun keenaysa ama inay duqowdo amin hore waqtiga aan loogu talagelin oo micnaha ruux da-yar oo masalan labaatan soddon sano jiro afartan sano jiro oo laisleeyahy weli cumri badan baa u dhiman ayaa waxaad arkaysaa ruuxii oo laleeyahay waxaa ku dhacay cudur wadno waxaa ku dhacay maxaa la yidhahdaa indhihii wax ka arki waayey waxaa la leeyahay maskaxdii ayaa ciyooba mataqaanaa ama cudurkan la yidhaahdo faalijka oo strooga ayaa ku imaanahaya nerviskiisii ayaa mataqaanaa waxaa imaanaya inuu ruuxu ku yidhahdo kabaabya ay haysa ama lugtan mataqaanaa waa ka socon lahay xanuun neerba ay haya ama wuxuu ku leeyahay ruuxii heer xun markuu gaaro waxaa dhici kara dareemadii inuu waayo ilaa heer uu gaaro ruuxii inay markaa dab uu ku istaago uusan dareemeynin oo markaa meeshii nabar ka yimaado dad badan oo waxaa jira markaa ay ku imaanaysa marka in lug la gooyo ama far la gooyo ama waxaan la gooyo waxaasna waxaa keenaya xididadii meesha tegahayey sokortii xirtay ayaa keenaysa meeshii xubintii inay dhimato marka xubintaa dhimanaysa waxaa u keenay xididkii oo la xiray xididkana waxaa xiray sokortii badatay haatana waa su-aalaha dhegeystayaashana qaarkood oo la soo xiriiray barnaamijka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waxaa la lahaa cabdulqaadir cabdalla dhakhtarka u mahad celinaa waxaan weydiin lahaa dhakhtarka cudurka dhiigkarka iyo waxa keena ayaan weydiin lahaa dhakhtarka haa cudurka dhiigkarka waa cudur isagana aada shaayac aho dadka dhan uu yacni badan uu ku dhaco dhiigkarka waxaa waaye xididka markuu wadnaha uu dhiigga garaaco dhiigga ayaa xididadu galaa marka marka hore uu wadnaha garaaco ka kore labuu ka qaybsan yahay dhiigga marka la cabiraya waxaa lagu dhahayaa midka korena waa sida midka hoosena waa sida marka afka medicalka ama dhakhtarnimada waxaa lagu yihahda systolic midka kore oo marka koowaad wadnaha intuu garaaco wadnaha yacni marna wuu garaacaa dhiigka soo galay marna wuu kala baxaa suu dhiig cusub u qaabilo marka uu garaacayo dhiigga cabirka la tirinayo waa cabirka la yidhahdo ka kore waayo ama la yidhahdo systolic intaasina waxaa noogu dhan barnaamijka weydiiyey dhakhtarka annagoo toddobaadka dambana halkan kasii ambaqaadi doono xanuunadan hadduu eebbe yidhaahdo waxaana marti ugu ahaa dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana kuwa dhiig ku dhaca wuxuuna ka howlgalaa magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heestii onkod iyo fanaanka cabdi tahliil warsame
onkod roobku ma daayo adna taaha ma daayo anna taama ilaawo jacaylood rogan maayo oon hila cabbi'in maayo ayra weerar ma daayo ilihi aamusi maayo erigo geesi ma diido onkod roobku ma daayo adna taaha ma daayo anna taama ilaawo jacaylood fogan maayo oon hilaa cabbi'in maayo ayra weerar ma daayo nilihi aamusi maayo erigo geesi ma diido ilahtiisu ma oosho alaflayskama ooto subax dayr ma qarsoomo dundayskuma waayo ilahtiisu ma oosho alaflayskama ooto subax dayr ma qarsoomo dundayskuma waayo ifkalaysu turaaye ilkalaysma gargaaro aborlayskama baaje nafsihayga amaahan axdigiina dhex yeeliyo aydoobin aqoontii ifkalaysu turaaye ilkalaysma gargaaro aborlayskama baaje nabsihayga amaahan axdigiina dhex yeeliyo ayloobin aqoontii ayloobin aqoontii
codka macaan ee cabdi tahliil warsame iyo onkad ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeena galabnimo oo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buulla jaamacatan iyo kulantadeenna dambe iyo idaacaddeena fiidnimana waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh iyo dhegaysa habboon cabditahlil
aynkii atabaade madigii afar deeqa diinantii laylwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu astaysto buu eeganayaaye asagay usha toosan iyo ooda hagaagsan hayinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii laylwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu astaysto buu eeganayaaye haddana min idhaahdo waa aqoonta haweene uuragiiga dambeeyo aruska ay ka cawayso haddana min idhaahdo waa aqoonta haweene urkagiiga dambeeyo arunta ay ka cawayso uurku taalada maada haramidiisa jacaylka anigu sow dhexlimaayo nafsihayga